san dhegaystaye habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacaddeeda fiidnimo ee v o a somaly com
waa habeen isniin ah bisha ogashna waa toban sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad inaga dhegaysanaysaan mawjadaha gaggaaban sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka efemyada geeska afrika telefoonka gacanta iyo boggaan ku leenahay internetka ee v o a somaali com idaacadda fiidnimona waxaa si wada jira u daadiinaya sahre ciidle iyo anigoo ah cabdiraxmaan xuseen furre
qodobadaad idaacaddeeda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika ee amisom ee soomaaliya oo sheegay inay dileen ku dhowaad boqol ka tirsan al-shabaab howlgalladii ilaa toddobaadkii hore ka dhacayay gobolka hiiraan hawsha iminka saddex meelood bay ka socotaa ceel idaad ilaa buuq kowsar ilaa ceel cali waxaana la tagi buuqa qable dhanka dhexda beledweyn baa laga baxay waa la gaadhaya maanjalalaqsi dhanka barina waxaa laga baxay guri ceel qoladii u horraysay mukakori bay joogaan waxaa noo hadhay holka inaan dhanka haddana iistka u sii weecaanoon galhareedi iyo xaraar dheere
qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah ciidamada dowladda ee kuwa aaminsan oo qabsaday magaalada bu'aqable waraysi ayaan idiinka haynaa oo la yeelanay qaar ka mida dadka ku nool deegaankaasi sidoo kale doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka ugu yaraan afar qof ayaa ku dhimatay toddobiyo toban kalena way dhaawacmeen kadib markii miino ay isniintan maanta qof isa soo miidaamiyey oo isku soo qarxiyey ilinka weyn ee laga soo galo iridda weyn ee magaalada kabul ee caasimadda dalka afghanistan dad goobjoogayaal aha ayaa sheegay in qaraxaasi uu ahaa mid aada u xoog badan oo qofka isa soo miidaamiyey uu ku soo beegsaday kolonyo baabuura oo ay la socdeen saraakiil ka tirsan dowladda afghanistan ururka taalibaan ayaa markiiba sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi iyagoo afhayeenka ururkaasi uu sheegay in abeegsigoodu ahaa ciidamada shisheeye ee ku sugan dalka afghanistan qaraxan ayaa imanaya xilli maalmihii ugu dambeeyey qaraxihiis dabajooga oo dad badan ay ku dhinteen ay ka dhaceen magaalada kabuul ee caasimadda afghanistan booliska magaalada ferguson ee gobolka missouri ayaa maanta sheegay in hal qof uu dhaawac halisa soo gaaray kadib markii dad la tuunsan yahay iyo boolisku ay rasaas ku dhex martay magaaladaasi xilli dadka magaaladu ay sameynayeen dibadbax nabdoon dadweynaha ayaa dibadbaxooda ku xuseeyey dilkii michael brown oo siddeed iyo toban jir maraykan madow ahaa oo magaaladaasi uu ku toogtay askari ka tirsan booliska magaalada ferguson oo ka soo jeeda maraykanka cad madaxa booliska degmada st louis john belmer ayaa sheegay in in saraakiil ka tirsan booliska ee cutubka qaata dharka shibilka ay dabagal ku hayeen niman la tuunsan yahay oo hubaysnaa ninkaas ayuu boolisku sheegay inuu ku lug lahaa israasaasaynta dhex martay labada dhinac oo uu dhaawac ka soo gaaray john belmer ayaa shir jaraa'iduu qabtay ku sheegay in israasaasaynta halkaasi ka dhacday aysan wax shuqula ku lahayn dibadbaxa nabdoon ee ka socda magaalada ferguson ugu yaraan dad dhowr qof ah ayaa la sheegayaa inay dhinteen tiro kalena ay dhaawacmeen kadib markii maanta oo isniina weeraro dhowra lala beegsaday gooba ay ku sugan yihiin booliiska dalka turkiga ee magaalada istanbul dhinaca kalena laba qof ayaa lagu soo waramayaa inay rasaas ku fureen qunsuliyadda maraykanka uu ku leeyahay magaaladaasi istanbul iyada oo booliiskii ku sugnaa qunsuliyadduna ay halkaasi jawaab ka bixiyeen ma jirto wararku sida ay tilmaamayaan waxyeelo soo gaadhay dadkii ku sugnaa qunsuliyadda weerarkaasi lagu soo qaaday ee maraykanka ee magaalada istanbul booliiska dalka turkiga ayaa iyaguna gacanta kusoo dhigay mid ka mid a laba qof oo la tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen weerarkaasi oo midkood ay tahay haweeney hadda ku jirta gacanta booliiska
waa tahay mar kale habeen wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a ood wararkaasi ka dhagaysanayseen saraakiisha ciidamada amison ayaa sheegay inay dileen sagaashan iyo sideed ka tirsanaa maleeshiyada ururka al-shabaab intii ay socdeen howlgalladii ugu dambeeyey militariga gobolka hiiraan saraakiisha ciidanku waxay markaasi sidoo kale ugu hanjabeen in islamarkaana ballan ay ku qaadeen in al-shabaab ay uga daba tegi doonaan dhulka baadiyaha ama miyiga waxayna sheegeen inay u baahan yihiin gacanta taageerada dadka rayidka sidoo kusoo waramaya wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane oo warbixinta noo soo diray muddo ka badan hal toddobaad ayuu ka soconayaa qeybo ka mid ah gobolka hiiraan howlgal ay si wada jir ah u wadaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa midowda afrika intii uu socday howlgalkan ayay ciidamada iskaashanaya waxa ay kula wareegeen deegaano muhiim ah sida halgan buqa qable iyo moqokori taliyaha qeybta afraad ee ciidamada amisom korneel cabdiraxmaan dhibil ayaa ka warbixiyey ujeedada howlgalkan socda howlgalkani waa howlgal lagu tala jira in sektoorka afraad oo hiiraana lagaga sabafeeyo wixii shabaab ku hadhay maanta ahaan way badan yihiin bari iyo galbeedba way soo galeen ha u badnaadaan gal hareeri iyo haraardheere hawsha iminka saddex meelood bay ka socotaa ceel idaad ilaa buqkoosar ilaa ceel cali waxaana la tagi buqa qable dhanka dhexda beledweyn baa laga baxay waa la gaadhay lamaan jalalaqsi dhanka barina waxaa laga baxay guri ceel qoladii u horreysay mukakori bay joogaan waxaa noo haray holka inaan dhanka haddana eastka usii weecaanoon gal hareeri iyo haraar dheere
maalmihii ugu dambeeyey waxaa jirtay amisom diyaarado duqeymo ay u isticmaalayeen taa maxaa nooga sheegi kartaa khasaaraha dhinacyadii lala dagaalamayay iyo dadka shacabka haddii ay jirto dhankii khasaaraha gaadhay shabaab tiradoodii waa la isiiyey waa siddeed iyo sagaashan hay u badnaato booco wixii lagu laayay shicib wax shicib shalay waan la kulmay odayadii waan la kulmay shicibkii halgan wax la ii sheegay ilaa maanta ma jirto korneel cabdiraxmaan ayaa sheegay in howlgalkan uu ka duwan yahay kuwii hore maadaama dhowaan uu bilaabmanayo dhismaha maamul goboleedka hiiraan iyo shabeellaha dhexe inuu ka duwanaado waa qasab waayo iminka waxaa la samayn doonaa dowlad goboleedyadii baa la geli doonaa waxaa la doonaya in tuulo kastaba nin kastaba codkiisii ka jeedisto dee qasab bay nagu tahay in meel kastaba oo la xoreeyo la deganaado taana dhibaata naga haysata amisom ma wala gaari karaysa dhulkii waa in ciidankii soomaalida aan diyaarinay iyaguna ay nagala qayb galaan shicibkiina nagala qayb galaan amisom keligood waddantan ma xoreyn karto waa inuu wixii reer soomaaliya u damqanaya waddankuba na garab gala wey dowladda soomaaliya caf bay u jeedisay shabaab muddadna way siisay wayna u kordhisay intay goorigoor tahay ninkii isu soo dhiibayo ay isu soo dhiibo ninkii de sidii hore loogu ballan qaadayba janno ku ordaynada ha nagu suga dhulka xeer military inigu waad garanaysiin meel aan fadhiisi ka dhiganayno way jirtaa meel aan dhaafayno laakiin kusoo noqon doonno marka sidaad ogtiin raggan meesha la marayo way iska yaacaan hogka dambey soo noqdaan inaan dhaafno olkay kusoo noqdaan aan kusoo noqonno waa wax dhici kara taliyaha ciidamada jabuuti ee howlgalka ka wada wadada laamiga ah korneel maxamed cilmi habane ayaa sheegay in al-shabaab ay iska caabin xoog leh iyo jidgooyooyinba kala kulmeen maalmihii ugu dambeeyey dhowr meelood baan kala kulannay dhowrkaa meeloodna waa lagu dagaalamay gaar ahaan sekteerka nuur fanax ha u badnaato oo ragga ay isku urursadeen oo loo isticmaalay diyaaradaha duqayntooda waxay isku dayeen inay dhulal badan bay geliyeen miinankii qarxayay ee baaburada ku qarxayay oo ay u badan tahay kaabadihii jiray boondooyinkii jiray si ay dariiqa u gooyaan nasiib fiicno waxaa ah dadkii yaqaanay shaqadani oo hor socday ciidamada oo miinkii iyo wixii qarxayayba ka saaray dhowr sideed meelood ka saaray horta sekteerka hagalgen iyo hareeraheyga in hagaag loo sifeeyo la dhammeeyo gaar ahaana batayanka ciltire wuxuu furi doonaa uu wadi doonaa shaqadeeda ilaa buulo burde waxaan odhanayaa dadka walaalahaya ah waxaan jecelnahay in ciidamada lala shaqeeyo wixii dhibaataynaya dadka shicibka ku dhex dhuumanaya la sheegoo la tilmaamo inaan loo qarin ninkani waa nin reerkayga oo waa reer hebel weeyaan taabaa badan dadkeenna dhexdooda oo ninkii al-shabaaboo la garanayo ood soo qabatay baa lagu odhanayaa waa ina hebelo waan garanaynaa odayaal gadh cascasoo waaweyn weliba nama yaryar ma taadee ha joogsato oo dhan mid aan ka wada jeegsanno waddankeennana ha loo wada shaqeeyo yaan leenahay xuseen xasan dhaqane v o a beledweyn
dhinaca kalena ciidamada dowladda soomaaliya oo helinayaan ciidamada etoobiya oo qaybka amisom iyo tiro maleeshiya beelaadiyo ah ayaa maanta duhurkii qabsaday deegaanka boqoqableh oo iyagu hiiraan u jira afartan kilomitir dhinaca galbeedna ka xiga magaalada buulo burde ee gobolkaasi ciidamada ayaa galay magaalada iyagoo aan wax iska caabina kala kulmin ururka al-shabaab kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay halkaasi isaga baxeen xalayto magaaladaasi ayaa ahayd saldhigga ugu weyn ee al-shabaab ay leeyihiin markii laga soo saaray buulo burde waxaanay ku lahaayeen xabsi weyn xarun idaacadeed iyo weliba fagaara ay xukunada dilkaa ku fuliyaan wariyaha v o eda maxamed colaad xasan ayaa sidaasi haddaba ay ciidamadu ku galeen magaalada wuxuu ka waraystay rooble qaasin cusmaan oo ka mida odayaasha dhaqanka ee horkacayay maleeshiya beeleedka ciidamadaasi iyaguna la socday aad iyo aadaad umahadsan tahay v o a inay maanta idila soo hesha bua qablo gulubkii colaadeed ee aan kusoo qaaday degmada bua qablo aad waa maanta waa qabsanay abaarihii todobada saac aan qabsanay marka insha allahu ilaahay idinkiis hooneed oo qaraca kala kulanay ayadana ilaahay baan idin sahlay waan iska qabtay dawladda etoobiya iyo dawladdii federaalka soomaaliya iyo ciidamo maleeshiya beeleed oo isbarbar socda ku qabanay insha allahu ilaahay idinkiis anagoo nabad qabnaan aan ku qabanay degmada booqable marka magaalada booq qable markaad tagteen bal sawir haddaad ka bixiso maxaad ugu tagteen maxaadse ku aragteen wallaahi walaalow magaalo dhibaataysan oo musiibo ku habsatay macnaha shacabkii degnaay naga eriyey oo la yidhi macrka majoogkatimeri waaye cadow baan ka kicinay dhibaato ba-an buu ku haayey marka haddii ala yidhaaha wixii musaacadaha ka dambeyn insha allahu ilahi idinkiis waxaan waxaan rajaynaynaa xurnimadoodii iyo nabadooda inay soo noqoto wa waa gartay marka ciidamadan gulufka wada ama isbahaysanaya ee etoobiya iyo kuwa dowladda soomaaliya iyo maleeshiyaadka deegaankeedii sheegtay magaaladu siday ku galeen walaalow ayagoon cidna iska caabinin ba ay galeen ayagoo cidna iska caabinin ballahan xalay waxaa lii sheegay maaragtay kow iyo tobankii saac inay ka baxeen wixii oo kabaabigaas ku jiray ceelowgaas oo koonfurta ay u baxeen magaalada degmada buqabla koonfurteeda ay u baxeen wax haba yaraatee daawurkaas qaraxa mooye wax kale oo macnaha caabinana hor imaaday maanta marka magaaladan ahmiyad intee la-eg bay u lahayd ururka al-shabaab ee gobolka hiiraan wallahi maki amid weyn ay ahayd istiraaji weyn oo maaragtay dhaqaalaha ugu weyn hiiraan galbeedka beledweyna dhaqaalaha meesha ka soo gala inay ahayd sagaal jib iyo toban jib camal a kasoo gasho dhaqaalo badan ay ka qaadan jireen magaalo aad iyo aad ay macnaha yani ay ay ay ugu dhaqmi jireen oo maaragtay ay ay ku habsadeen ahayd oo maaragtay faa'iido badan ay ku qaban qabsi aan adduunkaba ka jiran aan baadilishidba xataa lahayn oo aad iyo aad maxaalis u ah qofka bani aadamka oo nafleyda dhibaatada aan geysanayo ay ku qabeen waxaana la sheegay inay xalay sagaalkii saac maxabiistii ugu jirtay inay la baxeen waa la sheegay nimankaas macnaha rasaas iyo naf iyo macnaha iyo iyo maalba waa waa ku haysteen dhaqaalo badan iyo kuwa badan ay ku haysteen haddana insha allahu ilahay idinkiin xalay sagaal saac iyo kow iyo toban saac ninka ugu dambeeyay halkaas ka baxay baaburkii qaracaayo inoo dhigeenna waan iska qabanay oo ilaahay baa naga fududeyey marka insha allahu ilahay idinkiis shacabkii degnaayna xornimadiisa ilaa haddeertaan maaragtay dadkii waa waa soo xoomo waaya hadda waa soo xoomo waaya dadkii shacabkii oo degmada degnaay waa soo xoomo waaya suuqii degmada buaqabla istarajiisa isku soo baxeen dadkii waa soo xoomo waaya reemiyihiisii iyo reer magaalkiisii iyo dukaanadkii dadkii lahadada waa soo xoomo waayaan ayagoo dhibaato ba'an ay aad iyo aad u dul saareen waa gartay marka hadda ciidamadan qabsaday buuqa qabla muxuu yahay qorshahoodu xaggee uga sii jeedaan wallahi hadafkayna wuxuu yahay ka kaan anaga wadana iyo kaan iga wadaa isku mid waaya waxaan leenahay markaa maliisiga oo wadanka u dhalatay inaan la diyaariyo dawladda macnaha yani iyadana ciidamo ku diyaariso ayagana ciidamo ay ku reedaan tababar laga furo kadib wixii oo haddana ku dhow waa waa
cabsi aad ka qabtaan in magaalada ay shabaabka kusoo noqdaan oo weerar rogolcelisa idinku soo qaadaan maya maya maya maya maya waxaas dhabarkaa laga jibi dhabarkaa laga jibi marka waxaas wax weyn maha wax weyn maha waxa oo dhuumaalaysanaa isdhiigi doona ay noqon doonaan wixii oo shisheeyo wadan ku jirana macnaha meel ku cararaya balaa yihiin dhibaato badanaa ku haysata wadanka insha allahu ilahay idinkiisa dhabarkaa laga jibiyo wax weyn maha waa soo noqodkooda wax weyn maha kaasi wuxuu ahaa rooble qaasin cusmaan oo ka mid ah odayaasha deegaanka gobolka hiiraan wuxuu u waramayey maxamed colaad xasan
waa tahay mar kale habeen wanaagsan mafiid wanaagsan waxaadna lagla socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a ciidamada dowladda ayaa kuwa aaminsanaya toddobaadyadii lasoo dhaafay waday howlgallo militariya oo ay ku bartilmaamsanayeen qaybo ka mid a al-shabaab deegaanaday kaga sugan yihiin ee ku haray gacantooda ee gobolka hiiraan iyadoo degmooyin horey loo qabsadayna la isku furayey ururka al-shabaab ayaa adeegsaday istaraatiijiyo ay kaga baxeen magaalooyinka iyagoo kadibna godoomiyey magaalooyinkaasi tallaabadan ayay al-shabaab magaalooyin badan kaga joojiyeen isku socodkii gaadiidka sida badeecadda oo halbowlo u ahaa nolosha dadka halkaasi ku nool meelaha qaarkoodna waxaa malaha qaarkoodoo laga saaray al-shabaabna ayaa haatan maleeshiyada al-shabaab ay dib si dhib yar leh ugu soo laabatay haddaba howlgalkan cusub ma ku guulaysan karaa isku furanka magaalooyinkaasi waase sidee xaaladda meelihii weli la ildaran godoomintii horey loogu sameeyey waa mawduuc aanu kaga hadli doono barnaamijyo taxana ah oo aannu qaybtii koowaad maanta idii soo gudbinayno waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya mukhtaar maxamed catoosh
degmooyin iyo deegaano badan oo dowladda federaalk iyo maamulka koonfur galbeed ay gacanta ku hayaan waxaa adag inuu gala gaadiidka badeecooyinka iyadoo maciishadana sare u kac laga dareemayo degmooyinka go'doonsan waxaa ka mid ah xudur oo xarun u ah gobolka bakool degmooyinka waajid iyo tayaglow oo gobolka bakool ka tirsan iyo degmada qansax dheere oo gobolka baay ka tirsan mid ka mid a dadka shacabka ee ku nool magaalada xudur ayaa v o a u sheegay shabaabka inay mamnuuceen dhammaan gaadiidka badeecooyinka taasi oo dhib weyn ku haysa buu yidhi shacabka magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool kiiliso kore soddon kun allagade bariiska saas oo kalew burka saas oo kalew wali fadaane ani nimankana noo dheeray tan kale waliba waaha magaaladan dadye baahi dhammaayahayt
haweenka ganacsiga ku leh magaalada xudur qaarkood ayaa iyaguna waxay caddeeyeen sababta magaalada xudur uu raashinka qutuldaruuriga usoo geli waayo inay tahay wadooyinka magaaladaasi oo ay fadhiyaan kooxda al-shabaab waxay sidoo kale sheegeen badeecooyinka qiimo korar inuu ku yimid
madan walba mataalakiiliso kore sodonkumaabhainomeedanibyalkeetshayminkadhine kohor weelkagalaayeno dadka irta kasheenayen mayleraay iyo way kasheenaayena gaaridalla kasheenaay hata waldiidi alshabaab hoogasaari kiilada sokorta waxaa la iibiyaa magaalada xudur soddon kun oo shilinka soomaaliga oo u dhiganta hal doolar iyo bar halka magaalada baydhabana la iibiyo shan iyo toban kun oo shilinka soomaaliga oo u dhiganta qiimo ka yar hal doolar cabduqaadir aadanow oo ka mid a ururada bulshada rayidka degmada tayaglow ayaa ii sheegay muddo hal sano ku dhow gaadiid raashin wada inuusan gelin degmada tayaglow wuxuu kaloo sheegay nolosha dadka ku dhaqan tayaglow inay tahay mid aada u adag iyadoo sidoo kalena uu xusay ilaa lix qof oo magaalada raashiin geyn jiray in lagu dilay duleedka magaalada iyagoo raashiin magaalada usoo wadaa shacabka tawmiyada tiyaglow ka nool shacab oo wayba eed dowlad jeel eed nidaam anfadaaw laakiin muddo ka dhow hal sana yaama meela la haysada walbaawur galna dhawaato biniaadanimo xuma ku jirta meelas gaadiidka badeecooyinka maxaa u diiday inay halkaasi galaan wadooyinkii oon iska furnayna degmada tiyaglow iyo degmada gobolka hiirama in jirta boqol soddon kilomitr dhati oo shabaab oo wili degan oo liin ku keena ayaa sababtay dadka gaaridameelada oo raashin gasheynayeen oo shacabka nooleeyeen oo walbadan fududaayeen in jidka liin galo ku dhawaad afartan iyo todoba gaaridameelda gobr kadilo lix qof oo gaariyaal weedadeen ku dhawaad baas dhowr boqol kun ka khasaarta khasaare oo shacab ganacsadaan jaristay dhaba badan ku jara saas daraadee dadkii oo gaaridameelada iyo walaaska adeegadaan jidkaas furaayeen shacab badan iska dayeen xataa dowladii awood wayd in shacabkaas intii meel hubsiido tababarto oo madani ay qaab system inta marta hubsiido isdifaacan oo wadooyinka infuraan hata dowlad awood waaytay degmada qansax dheer ee gobolka baay ayaa ka mid ah degmooyinka sida weyn ay u saamaysay go-doonka ay shabaab ku sameeyeen dadka degmadaasi ku nool waxay ii sheegeen inay adag tahay helidda raashinka quutul daruuriga waxaana intaasi usii dheer dalaga beeraha oon sanadkan sida loogu talagalay u bixin xasan cabdinuur maxamed xasan xiifow oo ka mid ah waxgaradka degmada qansax dheere ayaa ka sheekeeyey dhibaatada degmadaasi ka jirta degmada qasax dheere xaaladeeda waa meel dhexe ayadoosan jirin wax weliba oo loogu tirigalay degmadaas waxaa meesha ka jira oo beerihii oo abaarsadeen jidkii oo go-an jidka degmada qasax dheere wadadeeda waxaa la gooyey bishii tobanaad labada kun toban iyo saddexa waa garan kartaa magaalo aysan jirin jid waxba kasoo galay aysan jirin samafal aysan jirin amni maamulka hadda la dhisay ee gobolka baay waa maamul rajo weyn aan ka qabno in degmada qasax dheere ilgooni a lagu fiiriyo oo dhinaca weliba ah ha ahaato amni ha ahaato ee, samo- ee, xagga samafalka ha ahaato ee, ee, jid- jidkii si loogu furi lahaa Ee, tan kale waxaan ugu baagayaa maamul goboleedka koonfur galbeed in dheelidhaan xooggan loo sameeyo bulshada degmada qasax dheere odayaasha dhaqanka kasoo jeeda deegaanada go'doonsan ayaa ka walaacsan xaaladda nolosha dadka deegaanadaasi ku dhaqan sheekh mustaf sheekh axmed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka bakool ayaa v o a u sheegay heerka xaaladda bini'aadanimada gobolka bakool inay marayso meel aada u sarreyso oo u baahan wax ka qabasho wala bakool buu dhihi war horla dheegi mise horla argay ma sababto oo eh landareera walba ma jeegi korto bani aadamka mayka noolada kore in wal fadhijay ka hela in wal meel kula kooy walba meel meel kula kooya lari aradana barakacyaal iyo abaari iyo nayto eh, walbadana isku jiraan saas daraadii bakool may ba habsatay masiibo oo ilaahay inshaani oo qoladii nabadiidka arday ka suubiyaan meel ka suubiyaan kalena leen aragaana iyo bakoolka dheedi ibraahim maxamed axmed oo loo yaqaana ibrow oo ah xoghayaha maamulka degmada xudur ayaa sheegay dad badan oo si dhuumaalaysi ah badeecooyin u gey jiray xudur inay shabaabka dileen taasi oo baqdin gelisay buu yidhi shacabka magaalada xudur ka ganacsan jiray ummaddu markii dambe waxay dantu ay k- ku qasabtay een in kareetooyin meel u jirta xudur ilaa adigu markay baydhabo oo kale baabuurtu ay ka baxaan ay meel soddon kilomitir ay u jirta ay kareetooyin looga qaado raashinkii kareetooyinkiiba haddana nimankii nabaadiidka ahaa ba haddana k- gaarigii een, ga- kareetadii saarnayd raashinka ayana way gubayaan dameerkii kareetada jiidayayna way dilayaan ruuxii wadayna way dilayaan matalan mid ay arkeen iskabadaa waxaaba jira een, toddobaad ka hor ayaa hiblaayo dhabarkeeda wax ku geysay naagtii lagu maqlay dhowr naagood baa jirta reerahooda inta la doontay toddobaad ka hor soo adigu dhabarkaaga wax kuma geyn inta la yidhi ee la gowracay ee ay falxumadaasu iyo foolxumadaasu ay kula dhaqmeen gaarigii baa haddana la gubayaa sidaa darteed ummadda baqdin baa lagu wada beeray wax ilaahay abuuray oo dalaqyo oo hadda sanadadan usoo go-ayna ma lahayn dhinaca beerahana way ka xun tahay qaybta labaad ee barnaamijka waxaan uga hadlaynaa degmooyinka la go'doomiyey sida ay uga howlgalaan adeegyada bulshada gaar ahaan caafimaadka iyo waxbarashada tan iyo mar kale intaan kulmi doonno anigoo mukhtaar maxamed catoosha waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
haatana bal dhinacii heesaha aynu ku yara wada nasanno damirka ila qaybsatay amaanada dhuntay ballanta ila oofisay amaanada dhuntay ballanta ila oofisay abaalka adiga munay weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuuratee ugu runay ugu adaanita ku jeclahay ugu arkase ugu adaanita ku jeclahay afaadi dhibka ila martay samirka ila qaybsatay afaadi dhibka ila martay samirka ila qaybsatay amaanada dhurtay ballanta ila oofisay amaanada dhurtay ballanta ila oofisay abaalkaadiga munay weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuurantee ugu runay ugu adaanibka ku jeclahay ugu runay ugu adaanibka ku jeclahay aroortii erankooday iyo udgoonkii gufaacaday aroortii erankooday iyo udgoonkii gufaacaday xareerkii ioontirtiyo raxmadan ku ildoogsaday xareerkii ioontirtiyo raxmadan ku ildoogsaday asaaskii udubdhigiyo aqalka tiire isu hayay asaaskii udubdhigiyo aqalka tiire isu hayay siday wiilu imahe egmada ugula xabsataa uurkuu nugu seexato cod kale looma ogolaa cod kale looma ogolaa cod kale looma ogolaa cod kale looma ogolaa ijaabadan ka aflaxay ilayski nuuru daalaxshay ijaabadan ka aflaxay ilayski nuuru daalaxshay xubnaha jirka ururiyo ruuxaad ku aroortayo iridkaasan babada dirto cod kale looma ogolaa cod kale looma ogolaa cod kale looma ogolaa cod kale looma ogolaa afaadi dhibta ila martay samirka ila qaybsatay afaadi dhibka ila martay samirka ila qaybsatay amaanada doortay ballanta ila oofisay amaanada doortay ballanta ila oofisay abaalkaadiga munay weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuurantee ugu ragkasee ugu adaanibka ku jeclahay ugu runay ugu
waa tahay dhegaystayaal waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban arrimo ku saabsan golaha wakiilada somalilan iyo ciyaaraha balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii oo rogal celisa
ugu yaraan afar qof ayaa ku dhimatay toddobiyo toban kalena way dhaawacmeen kadib markii maanta isniina qof isa soo miidaamiyey uu isku qarxiyey ilinka hore ee laga galo eerboodka weyn ee magaalada istanbul magaalada kaabul ee caasimada dalka afghanistan dad goobjoogayaala ayaa sheegay in qaraxaasi uu ahaa mid aada u xoog badan qof isa soo miidaamiyeyna uu kusoo beegsaday kolonyo ay leeyihiin ciidamo iyo saraakiil ka tirsan dowlada afghanistan ururka taalibaan ayaa markiiba sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi in iyagu ka dambeeyeen iyagoo oo afhayeenka ururkaasina uu sheegay in beegsigoodu uu ahaa ciidamada shisheeye ee ku sugan dalkaasi afghanistan qaraxana wuxuu kusoo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeyey qaraxyo dhowro isdaba jooga ay dad badanina ku dhinteen uu ka dhacay magaaladaasi kaabul ee caasimada afghanistan booliska magaalada ferguson ee gobolka missouri ayaa maanta sheegay in hal qof uu dhaawac halisa soo gaaray kadib markii dad la toonsan yahay iyo boolisku ay israsaasin ku dhex martay magaalada xilli dadka magaaladaasi ay sameynayeen dibadbax nabdoon dadweynaha ayaa dibadbaxa ku xusayay dilkii michael brown oo siddeed iyo toban jir maraykan madow ahaa oo magaaladaasi ku toogtay askari ka tirsan booliska magaalada ferguson oo ka soo jeeda maraykanka cad madaxa booliska degmada st louis john balmer ayaa sheegay in ka tirsan booliska ee cutubka qaata dharka shibilka ay dabagal ku hayeen nin la tuhunsanaa inuu hubaysnaa ninkaas ayuu boolisku sheegay inuu ku lug lahaa isi rasaasiinta dhex martay labada dhinac kaasuu dhaawac ka soo gaaray john belmer ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay magaaladaasi ferguson sheegay in israsaasaynta halkaasi ka dhacday aysan wax shuqula ku lahayn dibadbaxa nabdoon ee ka socda magaalada ferguson
ugu yaraan dhowr qof baa dhimatay tiro kalena way ku dhaawacmeen kadib markii maanta oo isniina weeraro dhowra lala beegsaday gooba ay ku sugan yihiin booliiska iyo askarta dalka turkiga dhinaca kalena laba qof ayaa lagu soo waramayaa inay rasaas ku fureen qunsuliyadu maraykanku ku leeyahay magaalada istanbul iyadoo booliiskii ku sugnaa qunsuliyadaasina ay weerarkaasi jawaab ka bixiyeen mana jirto cid waxyeela ka soo gaadhay siday wararku sheegayaan weerarkaa lagu soo qaaday qunsuliyadda magaalada istanbul ee maraykanka booliiska dalka turkiga ayaa gacanta ku soo dhigay mid ka mid ah laba qof oo lagu tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen weeraradaasi oo ay midkood haweenay tahay haatana ay ku jirto gacanta ciidamada ammaanka
waa tahay dhegaystayaal mar kale habeen wanaagsan halkaad wararkaasi kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imaanaysa guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa ka hadlay xildhibaano ka soo jeeda gobolada awl awdal iyo salal oo shalay qaadacay saamiga uu siiyey xeerka doorashada golaha wakiilada somalilan oo ajandaha golaha markaasi lagu soo daray maanta doodii dooddiisa lasoo gebagabeeyey kaasoo xildhibaanadu ay sheegeen inaysan doodaasi ka qaybgelayn wariyaha v o a magaalada hargeysa cabdixakeen maxamuud shirwac ayaa guddoomiyaha ugu horreyn weydiiyey siduu u arko dhawaaqa ka soo yeeray xildhibaanadaasi xildhibaanadaasi dee horta golaha wakiilada macnihiis waxa weye wuxuu ka wakiil yahay ciddii soo dooratay marka dareenka shacbiga ay wakiilka ka yihiin ayay muujiyeen arrintanna waa arrin aan weli la gudagelin oo doodeeda harhsan tahay xalkeeda harhsan yahay marka wax ceeba oo ku jiray dareenka ay muujiyeen iyagoo ka wakiila shacbigoodii ma jirto arrintuna waa arrin somaliland o dhan u taalla awdaloo kelina uma taallo hargeysana uma taallo togdheer uma taallo golayaasha qaranka ee u taalla waa ka mid xalka iyagu mudanayaashaasi marka xalka waynu wada doonaynaa iyaguna qayb bay ka yihiin xalka waxay ku doodeen xildhibaanadu oo shalay tole v o a warramay inaanay ka qaybgelaynin dooda tusaale ahaan xeerkii wax ka beddelka iyo kaabistaga doorashooyinka golaha wakiilada somalilan golahu horyaallaa ajandiibaa maanta laga doodo la dhammaystiray waa qodobka ugu horreeya ajandaa dooda inaanay ka qaybgelayn oo lagu muquuninaya haddiiba ay dee ay xalkii ka qayb noqdaan adoon waxaad tilmaantay inay xabkii xalkii qayb ka yihiin iyo taaseed u aragta xalku halkanoo keliya maaha dee golaha dhexdiisa berigii hore xisaabta ka qayb gashay xukuumadda ka qayb gashay komishanka ka qayb galay akademiyada ka qayb gashay marka doodu halkan oo qura noqon maysee dooda gaargaarna way jiri doonaa dabcan xeerkan oo kale dee waxaa golaha wakiilada maalmihii ugu dambeysay oo dhan ajandaha laga doodayey n aad baa looga dooday waana lagu kala aragti duwan yahay n xeerkan xilligu kusoo beegmay ee doorashada marka laga hadlaya iyo kaabiga iyo inagu soo haysa iyo weliba murankii dhinaca doorashada taagan maslada xilligii ku habboonaa buu yimi aan wax la xilli ku haboonaa wuu yimi dee sanadii waxoogaa baa ka hadhay hadda waqti doorashada kalfadhigan haddii la dhamin wey ka kuxigaa la dhammayn karaa ka kuxigaa la dhammayn karaa marka waqti inagu filan wayna haysan in badan n dhinaca xukuumadda oo kale waxa ay xisbiga waddan iyo weliba gaar ahaan adigu aad guddoomiyaha u tahay marka arrimaha doorashada laga hadlaya ay kuga eedeynayeen inaad n xeerkii doorashada golaha wakiilada oo isagu qayb ka ah arrimaha doorashada inay qabsoomaan aad in badan haynaysay n hadda ma adigaa go'aansada inaad keento mise waa arrin golaha ka yimi Een, horta ajendaa sanad iyo barhka hore baan ku soo daray beriga golaha yidhi dee waqtigii doorashada wuu fog yahay imakana shir guddoon ahaan baan ugu soo darnay ajendaha qodobka koowaad baanu ka dhignay xukuumaddu haddana igu eedeynaysay haddii kaleba maanta xalkii baa laga rabaa iyada waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo ka hadlayay xildhibaano ka soo jeeda gobollada awdal iyo salal oo dalbaday in tirada hadda ay leeyihiin tiro ka badan ay helaan
haatana xubintii dooda gaaban ayaynu soo gaadhnay saynab abuukar ayaa inoogu soo diyaarisay muqdisho
heshiis dhigayay dhismaha maamul ay yeeshaan gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa magaalada muqdisho ay ku saxiixeen xubnaha wasiirada ee kasoo jeeda goboladaasi iyo sidoo kale guddoomiyaasha maamulada gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe iyadoo dowlada soomaaliyana ay garwadeen ka tahay qorshaha maamul sameynta gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe sidee loo arkaa maamul sameynta labada gobol waa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana dooda nagala qaybgalaya cabdi cali toox oo ka mid ah aqoon-yahanada kasoo jeeda gobolka shabeellada dhexe iimune xasan maxamed oo guddoomiye u ah urur dhalinyaro oo ka jira gobolka hiiraan kana soo jeeda isla gobolka waxaana hadalka ku horeysay muno waana horumar aan isdhihi karo waa lagu tallaabsaday because bini aadamku waxay ku wanaagsan yihiin inay samaystaan network inay isku xirnaadaan inay wada xiriir yeeshaan in nidaam dhabaha waa ogeyd labaatan iyo shantii sano ee lasoo dhaafay wadanka nidaamka ma jirin gobolka hiiraan iyo gobolka shabeellada dhexan wax nidaam ah oo rasmi ah oo ka hirgelaya markaas ma jirin marka anigu shakhsiyan waxaan u arkaa inay tahay nasiib wanaag nasiib yacni u dhashay dadweyne dadweynaha reer hiiraan iyo gobolka shabeellada dhexe bulshada ku nool cabdicali baan soo gelinayaa aragtidaada in maamul midaysan loo sameeyo labada gobol hiiraan iyo shabeellada labada gobol in state loo sameeyo waa muhiim laakiin waxaanu xor ku yahay in maxayday dowladdu rool bay leedahay roolkeeduna waa fududayn dadka dhaqanka siyaasiyiinta aqoon-yahanada kasoo jeedo in fursadda la siiyo ay ayooda kaga tashadaan meesha haddii la yidhahdo waxbaa la sameynayaa oo dee saxiix laga raba micno ma sameynayso waxaan rabaa aniga oon dowladda baaq dheer u jeedinayaa oon leeyahay maadaama la sameynaya state ha laga tusaale qaato waad ogeyd wixii ka dhacay koonfur galbeed dadku kumay qanacsanayn kismaayo sidoo kale galmudug sidoo kale waa in waxyaabihii maxayday guuldarooyinkaasi laga faa'iidaystaa anoo ka shadaal qaadanaya waa in la sameeyaa maxayday dadka laysku keenaa dowladdu rool bay leedahay roolkeedu waa amniga inay meesha ilaaliso dadka isku keento facilitation waxa la yidhahdaa ama fududayn ay keento laakiin waxaan leeyahay daartan beyskeeda la dhigin daadku waa soo galaa dabadeed way duntaa dibna looma hadhsado aaraaradeedu waxay tahay maamul haddii la samaynayo dhaqanka siyaasiyiinta tiirarka bulshada fursadaha la siiyo munaan soo gelinayaa dooda cabdi cali ee ah in dhaqankii laga qaybgeliyaa heshiiskii maamulo sameynta labada gobol uu ku doodaya ma tahay dood meesha ku jirta waa mahadsantahay zaynab arinta walaalkay uu ka hadlayo oo fakarkiisa waaye runtii waana ixtiraamaya laakiin anigu waxaan qabaa bulshada waxaa hogaamiyo nidaama hogaamiyo xilligii odayaashu ay horboodayeen wax nidaam dowladeedoo jira ma jirin waxaan isleeyahay dowladda soomaaliya mas-uuliyada ka saaran inay ka shaqayso iskudarka labada gobol iyo horumarinta iyo weliba in la helo nidaam sax ah oo dadku ay leeyihiin marka dhaqanku markiisuu imaanaya hadda naftirkeeda dowladdu waxay sameysay shax ay odayaashu ugu tegi doonaan qaabka maamulka loo sameynayo hiraan markii hadda la tago ama nidaamka hadda la sameynayo oo ah waxaa la sameeyey wasiiraa la sameeyey wasiirada waxay kasoo way way munaashaqoodeen wax badanay ka hadleen oo guddoomiyaashii gobolada la keenay hiiraan waxaa waaye waa systemkii dowladda ugu jireen intaasoo wasiir koo iyo toban wasiiroo hiiraan ka socota saddex wasiiroo ka socota shabeellada dhexe yani yani saasaa loo kala saxiixay guddoomiyaasha labada gobol yaa saxiixay kadib guddiga farsamada wasiirada iyo dowladda faraha kulama jirto waxay soo waxaa soo sameynaya dhaqankii loola laabanaya ee xildhibaanadii marka dhaqanka inta badan meesha kama maqna dhaqanka markii loola laabto oo xildhibaanada loo geeyo ee soo salagta garaynayaan waxaa qasab ku ah in xildhibaan kasta beesha uu kasoo jeedo ee aqoon-yahanadooda iyo waxgaradkooda inuu la gashto waxaan u baahannahay nidaamna caburiyo nidaamka dad soomaalida haddaana nidaam adag aysan helin runtii ma la hogaamin karo maalin walba meelay ka walaashay horta waxaan leeyahay dee caburis ka daayo horta odhaha soomaaliyeed baa tidhahdaa qooley qooley qoorqabasho biyo kuma cabto dowladda haddii ay wax samaynayso amniga iyo security-ga iyo arrimo badan iyo dastuuriga waxaasoo dhan bay qaban lahayd iyada afkeeda dowladdu ka sheegtay inay ku fashilantay arrintan haddaynu ka hadalno maxay tahay shabeellada dhexe waxaa marka la rabo aaya sida ay walaashi sheegayso dhallinyartaas labada gobol oo dib u dhac weyn ku dhacay baahsanaan lambar one waxa waaye waad og tahay qeybaha ka mida gobolka waa la haystaa saldhig waxaa ah dadkii xor in la siiyo isku yimaadaan aayahooda ka tashadaan aqoon-yahanadooda dhaqankooda siyaasiyiintoodii hore rool meeshaasina nuxur baa ka soo baxay laakiin hadday noqoto maxay waxbaa laysku yeedhanayaa dee waxay idmaynaysa meeshii saxiix baa laga rabayaa bay noqonaysaa laakiin anigu waxaan leeyahay niyow waxaa waaye haddii la rabo micno ama ayatiin waa in dadka xornimo la siiyaa koonfur galbeed wixii ka dhacay waan ogeyn galmudug state wixii ka dhacay waan ogeyn waan ognahay wax naga qarsoon ma jiraan ha laga ha layska ilaaliyo waxaan leeyahay aniga dowladda hoggaankeeda waxaan leeyahay geygaad xukunto adoo damal ka beeri kara hadhac la harsada adoo ka beeri kara geed yahuud ha tallaali anigu dhaliil maaha baaq baan jeedinayaa wax baaqaan jeedinayaa dowladdaanu jeedinayaa waxaan leeyahay taariikhdu waa isqoraysaa dadka labada gobol degani waa daalan yihiin jid ma laha caafimaad ma laha waxba ma laha colaad baa jirta qaybaha labada gobol laftigooda qaybo badan baan xor ahayn marka waxaan rabaa haddii dadka fursad la siiyo oy aayahooda ka tashadaan oo isku yimaadaan eedar caasimad meeshii laga dhigaayo iyakaa ka tashanaya madaxweyne qofkiina noqon iyakaa ka tashanaya waxaan qabaa one day bay ku sifayn karaan gobolka wallaahi warta waa khibrad aada u wanaagsan oo dadka hadda ay haystaan hiiraan iyo shabeelle ay haystaan ay kamid tahay because waxaan leeyahay jaanis muhiim ay haystaan hiiraan iyo shabeellada dhexe because waxaa lasoo arkay caqabadihii faraha badnaa ee kusoo dhismay galmudug oo kusoo dhismay southwesti oo jubbo ay ka taagan tahay jubbooyinka ay ka taagan yihiin kismaayo yani waxaan is dhigi karnaa cashar lasoo bartay waaye waa cashar laga baran karo wax lagu nasixi karo waxna lagu qalbi karo marka dadku hadda marka walaalkay waxaan rabaa inaan hadaladiisii ku noqdo idhaahdo xaqiiqadii waxay tahay dadka aan iscalool xaarin ee dib u heshiisiin loo sameyn inaan nidaam ku heshiin karin maalin walba meeshayda lasii taagnaanaya marka adiga hasii hasii dardaar warinine xaqiiqada jirta waxay tahay bulshadu way daalayin waxay u baahan yihiin nidaam yar nidaamka weyn waa la gaaraya iyadoo casharadii hore la bartay lagu saleynaya maxaa diiday in maamul labada gobol loo sameeyo
kulley aniga aragtayda waxay tahay ma diidani in state la sameeyo labada gobol ah waxaan leeyahay yaan lagu odorosin danaha goonida ee la rabo ee la rabo in lagu gaadho himilooyinka sigistiinka ee ha laga fikro aayaha qofka bini aadamkii haddii uu rabo taariikh inuu sameeyo waa taariikh laba umuurood unbuu samayn karaa ama mugdi ama iftiin waxaan leeyahay ha ka duwanaato arrimihii lambar wan waxaa waaye dadka yaan wax loo yeedhin walaashay siday durtay waxay tihi waa la afduubi karaa dadka maamul dadku ay keeneen oo xalaal ah oo karti leh oo hufan ha yimaado waxay aaraadaydu tahay haddii la rabo in dadka fursad la siiyo aayahooda ka tashadaan dhacdooyinka sababto waxa weyaan taariikhdu waxaa laleeyahay history doesn't tell lie taariikhdu been ma sheegto ha laga faa'iidaysto ha laga shadaal qaato waxyaabihii hore maxaa dan ama faa'iido ugu jirta dadka degan labada gobol in maamul midaysan oo labada gobol lagu midoobay la sameeyo muna danta ugu jirto way caddahay zaynab waxaa waaye danta ugu jirto yani faa'iidada ugu jirto waxay tahay dadkan waxay u baahan yihin horta nidaam nidaam markii la helo waxaa la helayaa horumar waxaa la helayaa amni waxaa la helayaa waxbarasho waxaa la helayaa caafimaad oo intaba ka maqan dadka deegaanada qaar aan lahayn isbitaallo hoyooyinka geedaha ay ku dhalaan marka maalin walba maxaan taagnaan karnaa dowladaan dhaliilaynaa iyo sigistiinkii rabtaa dan inay nagu gaarto war qofkii raba waxa ku gaaree horta wax inay yimaadaana muhiima dadkan inay helaan nidaam saxa muhiima waxa muhiima dadkan inay helaan kala dambayn waxa muhiima amni in la helaa muhiima amniga sidoo ku imaanaa marka hore waa in wax la aasaasaa een nidaam yar la sameeya nidaamka kadib dowla dadku ay u u arkaan waxa inay wax wanaagsan yihiin ayaguna ay leeyihiin ina- waxaan isleeyahay nidaamkan wuxuu saacidi karaa inay guul ku gaaraan inay horumar ku gaaraan een dib heshiisiina ka horeyso een doorashada iyo ay ka talinta labada gobol marka heshiiyaan ay is afiyaan ay is calool xaartaan kadibaa nidaam la sameynaa marka yaanan dhalinin dowladda dowladda waa hal qof iyo laba qof iyo saddex qof innagaa ka badan bulshada innaga haddaan nidaam la imaan weynana wallaahi jaaniska aan haysan inaan maalin kale intan heli gabgabada doodaan isla soo gaarnay maxaa laga fili karaa oo natiijo inay ka soo baxaan een qorshahan maamulka loogu sameynaya hiiraan ee shabeellada dhexe laba arrimood umaan leeyahay hadalka badin maayo laba nuxur baa kasoo bixi kara haddii dadka fursad la siiyo isku yimaadaan qaybaha kala duwan bulshada loo madax banneeyo dowladda roolkeedu ay u fududaynta ay qaadato ammaanka ilaaliso dib heshisiin la sameeyo baarlamaan la sameeyo oo aan hadhow tiro dhaameelka loo daadin oo la doorto oo dadka cadaadis aan la saarin iyo koox iyo dana shakhsiyeed aan la saarin waxaa meesha ka soo baxaya cashar iyo jacayl labada gobol oo maxayday iyo midnimo iyo ifaalo iyo nidaam iyo horumar iyo amniga wax laga qabto arrinta kalena jiro iyo xanuun iyo kala daahsanaan iyo colaad oo sii hurta iyo meeshii ay joogto zero laga sii noqdo unbaa soo baxaysa muhiim aan rajadeeda aad ay u qurux badan tahay mar waliba ma rajo dhigaayo leanna waxaan rabaa in dadka ay nidaam helaan een dowladda soomaaliya een waxay samaysatay balaan balaanka ay samaysatay waxay waxay ku sheegeen maxaan ku dhahaa inay ay ay hadda bishan shan iyo tobankeeda oo kaleenta in een guddiga technical committee-ga een lagu dhawaaqi doono een kowda bishana uu furmi doono een een shirkii dib u heshiisiinta kadib loo gudbi doono een een een baarlamaankii ansixintii er- ergadiyaa la samaynayaa ergadii waxay soo waxay ansixinaysaa bar- een een dastuurkii iyo iyo nidaamyadii kaleento oo looga baahnaa calankii iyo wixii oo dhan ay ansixinayaan kadib xildhibaanadii la samaynayaa ee kowda december waxaa lagu dhawaaqay waxaa waxaa doorashadii aa dhici doonta madaxweynaha marka aniga rajada aan ka qabo waxay tahay 100 percentage aad ay u qurux badan tahay ee li'anno waxaan rabaa dadku inay nidaam helaan waxaan rabaa dadka inay isu- isu tanaasulaan waxaan u baahanahay bulshada soomaaliya inay iscafis gaar ahaan kuwa goboladan degan inay iscafiyaan cudud isuma qabaan dhibaato badan kama dhex taagna laakiin haddana waxaan rabaa inay nidaam inta ku saleeyaan iscafiyaan marka guul iyo barwaaqo yaan ka rajaynayaa in nidaam dhab ah horumar samaystaan labada gobol xubintii dooda gaaban maantu ay igala qayb galeen muna xasan maxamed iyo cabdi cali tooxow intaa haynoo joogto intaynu ku kulmi doonno doodan mid la midna sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay dhegaystayaal aad iyo aad ayay u mahadsan tahay saynab abuukar oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban haatanna ku soo dhowaada barnaamijka ciyaaraha iyo maxamuud mascade
waxaana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha oo gebi ahaanba toddobaadkan aanu ku eegayno horyaalka dalka ingiriiska oo maalintii sabtida ahayd ka furmay garoomada kala gedisan ee dalkaasi kooxaha waaweyn ee manchester arsenal iyo liverpool iyo chelsea ayaa kulamadii ugu horreeyey ciyaaray iyadoo arsenal laga badiyey chelseana ay bareejo gashay halka manchester iyo liverpool min hal gool oo diriqay ah ay ku baxsadeen haddaba barnaamijka maanta waxaa marti igu ah maxamed xaaji xuseen raage oo ah tifaftiraha gool f m dot net oo ah website ciyaaraha kubadda cagta si aad uga faalloodo ee maxamed eh, kusoo dhawo barnaamijka faaqidaada ciyaaraha waa ku dhawahay maxamuud eh, waana mahadsantaa saac ee marka ugu horeysa ee waxaad iga warantaa ee waad ujeedaa dee horyaalka ingiriiska ee dib buu u furmay ee dad fara badanna ee waxa ay arkayaan in dulbaba kooxihii waaweynaa dalka ingiriiska wixii laga filaya aanay soo madhigin maxaa kuu baxay adiga En, runtii en, maxamuudow en, horyaalka ingiriiska horta en, kooxuhu waxay ciyaareen maalintii kulan bilowga ahaa en, markii laga reebo kooxda manchester united oo gool en, iska dhali ah ku badisay iyo kooxda en, liverpool oo aakhirkii badisay en, labada kooxooda kale ee ciyaaray ee waaweyn oo arsenal iyo chelsea en, midna barbara ayay gashay oo waa chelsea sidaad sheegtay midna waa kooxda arsenal oo waxaa guul darro kaga yaabsatay kooxda west ham En, horta waa en, manchester cityna weli way dhiman tahay horta waa bilow oo lama sii saadaalin karo laakiin waxaad moodaa in kooxaha en, qaarkood uu dheeli ku jiro marka laga reebo kooxda chelsea oo ilaa imika la aaminsan yahay inay tahay koox il- wax kasta ka dhisan En, laakiin kooxaha kale markii la eego kooxda en, arsenal oo kale waxaa laleeyahay waxay tabaysaa en, laacib weerar dhexaad ah oo rasmi ah oo aanay weli haysanin muddo dheerna ay raadinayso walow imika ay benzema u baahan tahay marka ay timaado kooxda manchester waxaa laleeyahay sanadka hore madaxa ayay ka waaweyneyd oo weeraro badan ay haysatay sanadkana madaxa ayay ka yaryar tahay oo weeraradii oo dhan bay fasaxday badaalko bidaalkoodana may helin kooxda markii la yimaado manchester city laakiin marka aada fiiriso bilowga hore ee horyaalka isla markaasina natiijooyinka kooxo ay kala gaareen iyo banooniga ay soo bandhigeen marka aad qiyaasto maxay tilmaamaysaa maxaa la oran kooxaha kooxaha la is oran karo hadday sidaan kusii socdaan anay ciyaartay keenin kooxa waaweyn baynu ka hadlaynaa meel ma gaarayaan iyo kuwaad isleedahay way isku filan yihin ciyaartay uma baahna sidaa sheegaba kooxda chelsea ayaa walow ay barbaro gasho horta waa bilow horyaalka oo saacadan oo kale go-aan lama gaari karo waxyaabo badan baa ciyaaraha saameeya macnawiyadu kamid tahay isfahamka kooxdu kamid tahay diyaarsanaanta jireed kamid tahay kooxaha markii aad eegto marka kooxda chelsea ayaa ilaa xadadku aaminsan yihiin inay sanad kale haddana nusan karto horyaalka markii la eego koox ku qabsan karta horyaalkana cod kalsooni badanay ku dheehan tahay laguma odran karo koox hebel ayaa ku qabsan karta ama in horey laga soo dhufto kooxda koobka ku qabsan karta laakiin waxaa farta lagu godayaa in kooxaha uun manchester united arsenal iyo kooxda manchester city inay wax uun ka oran karaan waa gartay maxamed marka haddaynu arsenal ka hadalno oo kale ciyaaryahankii peter jag waayaga kasoo qaatay chelsea dad fara badani amaba taageerayaasha arsenal niyadoodu way wanaagsaneyd laakin westerham oo weliba guriga arsenal iyadoo lagu dheelayo ayaa arsenal la jabsaday maxaa ku dhacay arsenal arsenal waayadii hore horyaalku markuu bilow yahay ayaa inta badan ay guuleysan jirtay marka dambeba gadaal sheekadu ha ka bariiqato sanadkan waxaad moodaa in bilowgiiba ay bahashu halowday in ay falxad u tahay oo gadaal ay wax ka sixmi doonaan lama oga markii arsenal koox ahaan loo eego ma xuma markii natiijo la eegana kooxdu inta badan kama soo dhalaasho muddo dheer markii la eego horyaalka dalka ingiriiska hadda waxaa kulanka hadda ugu dambeeyay khaladaadka loo saarayay gool qabtaha waaye aragga ah peter jack haddii marka ciladu ay dhinaca peter jack ka timaado oo khaladkan uu sii wado waxay noqonaysaa haddana in ay aag cusub uu ku furmo kooxdaas oo ay ku adkaato in macalinka arsen venga uu arrintaasi uu saco haddii laakiin ay noqoto wax maalin uun dhacay ama khalad hal maalin yimid kadibna ay kooxdu kasoo kabato dabcan waxay noqonaysaa wax la iloobo oo kale wagat maxamed ugu dambeynta haddaynu ka hadalno dhanka ciyaartoyda matalan qaar welima ciyaaran sida egwer oo kale marka aad fiiriso sanadkan ciyaaryahankii baad isleedahay wuu noqon doonaa ciyaaryahanka sanadka ee dalka ingiriiska iyadoo sanadkii hore uu hazard ahaa haddaad qiyaasto runtii hazard weli dabcan booska kama dhacan sanadkan kooxuhu ciyaaryahano badan ayay keeneen ciyaaryahano badan oo dhinaca weerarka ah ayaa kooxaha qaarkood ay keeneen ciyaaryahano badan oo khadka dhexana waa la keenay sida ciyaaryahanka loo yaqaano bastian shwinsteger oo ciyaaryahan waay arag ah dhinaca weerarka markii la eego liverpool lafteedu waxay soo kordhisay ciyaaryahano badan sida ciyaaryahanka christian benteke oo wax badan laga filayo lacag badanna lagu soo khasiray iyo ciyaaryahanka kale ee roberto firmino oo laga keena hovenheim oo isna lacag badan lagu soo khasiray ciyaaryahanadii horey u joogay ciyaaryahan sterlin ayaa runtii sanadkan iyada laftiisa la xusi karaa oo lacag badanna laga soo bixiy ciyaaryahan runtii aada u farsamo badan ah markii ciyaaryahanada xitaa xulka qaranka ingiriiska la eegana kuwa ishu qabato kamid ah marka sanadkan weli waa bilow horta wuxuu waa inay isu kaa qabtaan laakiin haddana ciyaaryahanadaas ayaa la oran karaa sanadkan waxbaa laga filaya starlin oo manchester city iyo raggan u ciyaara kooxda liverpool walow liverpool hadda aanay ka tirsaneyn safafka afarta sare laakiin ay tahay koox aan la saadaalin karin oo ama soo bixi karta ama yani hoos geli karta maadaama ciyaaryahanadoodu aanay ahayn kuwo weli sidaas isu fahamsan waa aad baad umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa maxamed xaaji xuseen raage ee tiraftiraha gool f m datnet oo ah wafsad ciyaaraha ka faallooda oo iigu warramayay barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan dhegaystayaal tan iyo kulan dambe waa maxamuud mascad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo
maxamuud mascade ayaa ciyaaraha inala socotiinaya halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatana codka xasan aadan samatar iyo dhinacii heesahaynu jaleecayna
doorsadaya shiiba doorsaday haweenku jacaylkooda dhimiyo dhaqashada ka doortiyey doorsadaya shiiba ka doorsaday haweenku jacaylkooda dhimiyo dhaqashada ka doortiyey uma dhiganin caashaqa inan soo dhaweeye uma dhiganin caashaqa inan soo dhaweeye xayaadi hadhibaadsada adiga igu dhaliye xayaadi hadhibaadsada adiga igu dhaliye dabankaaga xadalayey adeegiyo labinjalayey sunayaasharinayadayey isahaa u dhaadhacayey sidaadhayda caana ilkahaaga dholka sidaadhayda caana ilkahaaga dholka gadiri difashada dabaylu hadbadhina u rogaya dhameelka hawdiyo haddaa tahay unguri dhugo hawdiyo dhameelka hawdiyo haddaa tahay unguri dhugo adhuldaangumarila dhuldaangumarila dhuldaangumarila kumarila dhultaan kumarila ameerika hawdiyo haddaa tahay unguri dhugunta aangumarila aangumarila aangumarila kumarila dhugunta aangumarila
heestaasi ayaanu kusoo gabagabaynayna idaacaddayadii fiidnimo waa cabdiraxmaan fure iyo sahre cidlowdi kaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo hase hatee goordhow waxaa idinku soo maqan barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha oo diyaaru yihiin maxamed colaad iyo caashi ibraahim
abarnabadeshiina dhulkoo dhamax ku yoorura goortay goobada ka maydha quruxdiisa geel dhalay iyo dhaqanka xoola quruxdiisa geel dhalay iyo dhaqanka xoola dharaaraan sidaatay dugashaad ku roontay dharaaraan sidaatay dugashaad ku roontay ilowyahaanka gidahayey inta loogu dowgalayey ureeri cashaqayey dacdaygu kamarayey bal waxaan ku dhaabsado uudhigooda helay